waxaanu kaga qayb qaadanay kow waxaanu liirgaraynay meeshaas in bahalaha la dhigo hogaamintii waxaanu kaga qayb qaadanay inaanu biyaha ka joojinno doonta oo aanu meeshii biyo ka soo gelayaanba aanu qayb ka qaadanno oo xero matooro amnigii wixii kale oo musaacada ah waxa weeye meesha laga shaqaynayo oo de qaybta dekedaha oo badda ah oo mas-uuliyadda wasaaraddu ka tahay marka wasaaradda runtii liirkeeda ilaa hadda way wadaa alaab ayaa laga dejiyey doonta xaggee la geeyey alaabtii doonta laga dejiyey dekedaa la keenay waayo alaab meel cidlaa la dhigi karaa ma jiro amnigeeda darteed mar kastaba dekedaa la keenayaa haddii xaggaa laga horeyana amnigeeda ciidanka dekedaa mas-uulka ah dadka qayb ayaa waxa ay leeyihiin waxaa loo dekeda loo geenaya alaabta cashuur bay rabtaa inay ka qaadaan wasaaradda dekedu taas arrin maanta joogta maaha arrinta maanta joogta waxaa weeye in xoolihii shacabka oo hantidooda ahaa badbaadadeedii baanu ka hadlaynaa maanta ma joogno maalin aanu ka hadalno cashuur ma wakhtigeedii maaha
wasiir labaiyo tobankii oktoobar sanadkii dhammaaday ayaad ku wareejiseen shirkadda b n o dekeda boosaaso dadku waxa ay sheegayaan in shirkaddu ay la timi waraaqo cad al-aankaas aysan qalab keenin dhismana bilaabin maxay tahay shaqada ay qabanaysaa shirkaddu
runtii maalinta aanu dekeda wareejinaynay dekeda keliya qalyamaana wareejin waxaanu wareejinay dhammaan howlwadeennadii dekeda iyo dhammaan amnigii dekeda ee ma aha inaanu waxa dhammaan iska wareejinay waxbaanu ku wareejinay waxaanu ku wareejinay qayb maamulkeeda iyaga haya hadday noqoto tii shaqaalaha hadday noqoto tii ciidanka tan hadda bishan gudaheedana waxaanu filaynaa in qandaraaskii iyo dhismihii la bixiyo lana bilaabo bil gudaheed haddii laha yidhaahdo marka muhiimadda loo socdaa waxaa weeye inaanu ka hortagno dhibta maantana haysato laakiin dee qalab inay keento lagu badbaadiyo dabka oo kale ama dooyuhu markay degaan oo kale saan oo kale ay dhacdo miyaysa ku habboonin meesha dhammaan waa soo socdaan hadda taag baa dhibigaadhi wuu soo socdaa qandaraaska dhismaha marka la bilaabo oo dhismihii la bilaabo ayuunbaa qalabkii loo wada keeni karaa goormaa la bilaabaya insha allah waxaan jecel lahay bil gudaheed in lagu bilaabo in lagu keeno qadaraaskii bil gudaheedna mobilisathnki lagu sameeyo waxaa jira shacabku inay mudaharaad sameeyeen kaasoo ku wajahnaa shirkadda b n o kadib wadahadal dhex maray maamulka iyo ganacsatada oo isimadu ay dhex ka ahaayeen waxaa la go-aamiyey ama la sameeyey taraafo sicir go-ana muddo shan bilood ay qabteen isimadu muddadii way dhowdahay waxaa kaloo ku jiray in heshiiska b n o la hor keeno shacabka oo la tusiyo ballamihii aqaadeen ma suurtogelayaan
dhammaan way suurtogelayaan kow waxaan horta keenaynaa qaabkaan ugu tagagalay sidaanu dhisi lahayn oo qaabkii iyo waa waxa hadda qandaraaska lagu bixinayaa dhisaynkii dadka inaanu ka qancino dhammaan waxa weeye waa arrin aan soo wadno diyaar baanu nahay shacabka iyo ismada reer puntland dhammaan inaanu qancino xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka ee soomaaliya iyo shacabkaba qaybtood waxa ay sheegayaan in dekeda maamulka dekedu uu celiyey doonta khasaaraha halkaa ka dhacayna ee iyagu mas-uul ka yihiin arrinkaas oo aragtaa mid baan idiin sheegayaaye gaadiid soo socda oo aanu ciidan ama aanu amar ku siinay oo niri ka noqo dekedda anigu garan maayo taasi waa mid beena weeye waxaanunan ka war helay anagu sida yadaba bahashoo caariday laakiin amar baanu siinay in dekedaa soo geliyo waxyaabaha qaarkood runtii oo u baahan in laga layska ilaaliyo waxa weeye annaga mar kastaba gaadiidka baxaa xil baa naga saaran haddaa maqasho gaadiid badeed mas-uuliyaddiisa waxaa iskale kabtanka hadday khatari jirto waa inuu isagoo kala doortaa haddii khasaru soo godan laakiin inuu habeennimo iyadoo aan loo diyaargaroobin aanu xeebta ku maqalno waa ka xumahay kabtanka mas-uulkaa qoraalkana waa wadnaa insha allah wixii ka soo baxana waa ka warheli doontaan haddii layra xagga xildhibaanada iyo eedayntana laku wado gaar ahaan xildhibaanka gaar ahaan beeshayd aniga ka tirsanoo cumar waxaanla cumarow siyaasaddu barbaar bay u baahan tahay in loo soo barbaaro maaha in facebook iyo idaacad lagaga hadlo horumarka dalka xil baa kaa saaran waxaa mas-uuliyaddeeda qaaday inaad mas-uul dalkan waxu keento laakiin waxa la keeno iyo horumarka la wado eedaynteeda inaad ku mashquusho waa laga fiican yahay aad baan uga xumahay runtii inaan u jawaabo ma jeclin laakiin waa markii afraad baan u malaynayaa cumar ka hadlo arrintaa